I'm Nikki Strong, and this is VOA1, The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efhimada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal waa maalinimo arbacaad taariikhduna ay tahay koob iyo soddonka bisha maarjo sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan haatana saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixdii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socotiin doona xuseen barre iyo weliba anigoo ah cabdixakiin shirwax
qodobadaan idin haynana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay agaasimaha dugsiga ugu weyn ee dalka jabuuti ee dhallinyaradu ay ka bartaan habka cuntada loo kariyo in baa kaambeynta ka shaqeysa in baa shaaratoon ka shaqeysa way kala baahsan in baa shaqsigoogana u furato dan kastoo wala fahmaya baaskooda macab japone ha noqoto wax kasta ha noqoto maanta waad ku inan kara indhiina ku arkaseen cunto jabuuti iyo cunto faransiis baa isku dhex jirta waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan ganacsiga dhallinyarada laascaanood waxaad sidoo kale maqli doontaan kaalmihii suugaanta iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse intaasoo dhan waxaa ka horrayn doona warkii dunida qaramada midoobey ayaa ku baaqday in dalalka deeqda bixiya ay ka jawaabaan baahida sii kordhaysa ee qaxootiga iyo barakacayaasha suuriya qaramada midoobey ayaa dalbatay lacag gaadhisa toban bilyan oo dollar si loogu maalgeliyo adeegyada ay u qabato dadka qaxootiga ah ee ka soo cararay dagaalada ka socda dalka suuriya qaramada midoobey ayaa arrintan shaaca ka qaaday ka hor intii aan shalay lasoo gabagabayn shirkii deeqbixiyaasha ee loogu talagalay suuriya ee ka socday magaalada brussels ee dalka biljamka dowladda maraykanka ayaa iyadu ku dhawaaqday in ay bixin doonto lix boqol oo milyan oo dollar iyada oo shirkan ay kasoo qayb galeen in ka badan siddeetan dal oo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ku amartay diblomaasiyiinta aan muhiimka ahayn inay ka soo baxaan myanmar sida lagu sheegay war lasoo saaray salaasadii xilli cadaadiska ay wadaan dibadbaxayaashu lagu dilay boqolaal qof tan iyo markii afgembiga militari u dhacay isu soo baxyo maalinlaah oo ay myanmar ka wadaana dadka mudaharaadaya ayay ku dalbanayaan in la soo celiyo dowladdii lasoo doortay islamarkaana la sii daayo hogaamiyaha rayidka aan saasuyi hase yeeshee waxa ay la kulmeen agaasta dadka ka ilmaysiisa rasaasta rabadhka iyo weliba tan nool amaba caadigaa bartamihii bishii februari ayaa wasaaradda arrimaha dibaddu ay sheegtay inay si mutadawacnimo ah u soo baxaan shaqaalaha dowladda aan deg deg ahayn iyo weliba qoysaskooda iyadoo warkaasi lasii raaciyey in wasaaraddu ay heerkaasi u cusboonaysiisay inay ku amarto inay soo baxaan dhimashada dadka rayidka ah ee militarigu dileen ayaa hadda kor u dhaaftay shan boqol iyo labaatan qof iyadoo ay duniduna soo wadda cambaaraynta ku aadan ololaha militariga ee soo bilaabmay afgembigii bishii februari kowdeedii aan ku bilownay magaalada carta waxaa ku yaala dugsiga ugu weyn ee dalka jabuuti lagu barto cunto karinta iskuulkan ayaa waxaa sannad walba ka soo baxa dhalinyaro badan oo u shaqo taga huteelada iyo makhaayadaha wariyaha v o eda ee jabuuti sagaal siciid faarax ayaa haddaba waxbarashadaasi uu bixiyo dugsigu ka waraysatay siciid mira geelle oo agaasimaha dugsigaasi xaggan horta gobolka way baahi tirtay xaggii soomaalinimada way ka qabatay maanta mahad waxaa iskale madaxweynaheena iyo wasiirka tacliinta maanta gobolka cartaad toddobaatan qof oo reer cartaad reercaad meesha qura ka shaqeeyaan waa xaggan iyo xaggan waxaa dheer istaajeeradii oo emsile motion compromotaire kuwii wixii baa ka sareeya shaqo haynin oo shaqo labaad loo sameeyay siday britoola suuqa ula tagaan iyo koonfursamesita oo mili shaqo ku helo welina sidaa wasaaraddu kagama hadho ilamaa ay kala balaasayso hoteelada waaweyn baa la kala geeya inta ugu horeysana ana kaa la hadho taasi maanta wax madaxweyneeda mahadu gaaru iska leeyahay baaska maanta wadankeenu wuxuu horumar ku gaara xagga turismiga ta kale system de turismiga ku shaqeyna anagu waa centre de formation complexe dan hotel dhinaca waa farsamo gacmeed dhinacna waa ta hotel waa entrepriseki la geeni lahaa stajeerkii oo kale iyo kiiyo xaggan farsamadiisita iyaa suqa tegi doona abqeeb waxaa sameeyay ifoliyaasi waxa la yidhahdo bacda saddex bilood waxaa la geeya hoteelada kale ee iyaguna ka soo birsay dib baa loo soo celiyaa sidaa lagagma haro ilmaha waxaa doonaa anigu waa sidii warshadooga ilma oneed puri sigiye dinamik waxaa la yidhahdo ilma waayo aragle waxba samaynin oo la tartarmi kariya dadka khayrkii iyo suuqii marka u baxo
marka dhallinyarada iskoolada jaamacadaha ama dugsiga sare ee aan shaqo helin baad halkan keentaan tababar baad siisaan dhinaca way shaqeeyaan oo shaqadii baratiig u qabtaan dhinac hotel baad tihin waxbaa soo saartaan idinkaa dhaqaalihiina isku celiya warshad socotaa tihin waata ugu horeysa maanta wadankeena jirta soodka formation complex la tahay waa xaggan qore wadanka itaalig waxay ka jirtaa xaruntiina jabuutor entreprise cartay ku taallaa waxaa jira ecolotrierka ecolotrierka waa ciyaalkii ka baxay tulwaasimaaneyga yaa iyaku sii wata markeena xagga kale loo oriyooteeya waa ta dusha waa isku mid wasaaradda tacliinta wala hoos tagnaa laakiin xaggan caruurtii baag wixii haysta ee weli camal shaqo haysan yaa u sameynaa aba baagiisi wuu ku helaa aba tani kale aan ku tababarno yuu ku helaa siduu ilmuhu u baahanin waa hadalka madaxweynuhu yiri caruurta baahida kala tira shoomeernimada kala dagaaltama marka haddii haddii uu baagiis wax ku waayo shahaado halkan uu ka qaatay wax ku helaya shahaadada xagga ku qataan laba u kala baxdaa shahaadada ugu horeysa waa b p a waa mil wuxuu shaqo ku helay ilmuhu baasku baag bay wala haystaan ciyaalka waa farsamadii baaska ugu horeysay ee dibloomka ah oo weliba wasaaraddii tacliinta bixisa waa ekivalo badhna waa la dhoofiyaabay inta ugu horeysana wadanadaha dibadeed waxay noqdaan hodhow profesoro iyo noqdaan Ee, sanadihii la soo dhaafay imisa shaqo abuur u samayseen shaqo abuur ilaa imisaad shaqo abuur u samayseen ood ka saarteen shameernimada iminka carta iyo weeca shaqa abuur weyn baa loo sameeyay maanta reer cartaadi reer weecaad waa sideetan ka shaqaysa bis oo ramsi ku ah iyo toddobaatan wax ku barata iyo afar iyo labaatan kaloo b t s oo iyakuna baratika ku sameeya meesha
marka ilmaha imise bilood baad siisaan tababarka waxaa ugu yar sanad baa ugu yar bar baa laba sanadooda
marka waa nin la dhammaystiri oo dhinac walba ka dhammaystiri walaal lagama hadhayo ilmahan ilmaa uu kaalintiisii gaadho uu wax fahmo marka baaska waxa weyn ilmo karti leh waa in anaku meesha ka saarno oo geyno baaska haddii kale magacaygi baa dhiba baaskooteelka xukaan u dhowtool waxaana in keento ma ahayn qofka doonay waayo magaalada hoteelo weyn baa ku yaala walaal hoteelada waa weyn wadanku maanta laakiin maanta mahadnaq baa haynaa shalay ugu dambeysay oo maasaadka maraykanka oo labadaba kuiga qaatay oo kuwii sanadkii walaashay
marka maca safaaradaha maca hay-aduhu umaday rabaan qof cunto kariya oo ammaana oo dhaqankiisu fiican yahay aqoontiisu buuxda waan idinkada yimaadaan way naga wala qaataanba maanta shaqaalu ambaasad maraykanka inbaa shalay toona la weydiista u shaqatagtay inbaa kambeys ka shaqaysa inbaa shaaratoon ka shaqaysa way kala baahsayin inbaa shaqsigoogana u furata hoteelo iska furta haa
marka cuntooyinkaad bartaan ma kuweenan ee, degmada lagu cunayo soomaalida mise waa kuwa internationalka o dhan waxaa sameynaa anagu waa system kale waxa weyaan bishiiba tem wax la yidhahdaa la qaataa bishii waa cunto faransiis waa gastronomic français mar waa asiatique mar waa soomaali ha waa isku wada jirta waa varie waa sida- marka qofku wuxuu awood u leeyahay inuu kariyo cunto kasta u baahan inta kastoo wala fahmaya baaskii oo dhan macab japone ha noqoto wax kasi ha noqoto maanta waad ku weyneyn karaya indhihiina ku arkaseen cunto jabuuti iyo cunto faransiis baa isku dhex jirta iyo sidii baad kalluunka cunto faransiis baahayd satiduqe ah oo sitoonaad dhayladu waxay cuntadii jabuuti ha soomaalida ahayd sidaa bayd maantaba
marka carto jabuuti oo idinka weyn ma laha iskoolkan idinku aad leedihiin marka waa waa janis gooniya ma laba laba carta hoteelada tobabarka farsamada hoteelada ku wala taallaa waa xarunta xarunta lagu tababaro dadka ka shaqeeya hoteelada waa carto carta weligeed ba carta ahayd markii hore dhiisada koryeerka ahayd markii dambe siyaasadii madaxweynaha turismiga iyo wasiirka tacliinta mustafa maxamed maxamuud iyo xaggan ka dhigay meesha gaala awal lahaana jirta markii dowladda jabuuti si xaggan u doorteen ay ka dhigeen farsamo ciyaalku ka soo baxaan maantana alxamdulilah xaggii latooni inay gaadhaan u maleeya baasku maanta khasaare anuma arkayno wadanka iyo dadkaba degmadiina waa faa'iido kaasina waxa uu ahaa agaasimaha dugsiga cunto karinta magaalada carta ee dalka jabuuti oo waramayay weriyaha v o a sagaal sixiid faarax haatan aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta xariir axmed iyo misxiis turmoy barashadeeni caashaqi ka berma beerkayga wareemo igu reebay igu
barashadeeni caashaqi ka birima beerkayga wareemo igu reebay igu reebay boqolyo igu reebay igu reebay boqolyo ureeqadan jeclaaye haatan baala leeyahay sowma soo boqoleen barataad ku nooshahay baryo kuma nagaadeen bureeqadan jeclaaye haatan baala leeyahay sowma soo boqoleen barataada ku nooshahay baryo kuma nagaadeen inta aan bukoon baby baste aanan noqon baby inta aan bukoon baby baste aanan noqon baby iga baanu caashaqa baby ila beegso nolol wacan baby iga baanu caashaqa baby ila beegso nolol wacan baby baste aanan noqon baby baste aanan noqon baby ila beegso nolol wacan baby iga baanu caashaqa baby ila beegso nolol wacan baby
dhalinyaro badan ayaa go'aan ku gaadhay inaanay naftooda ku halligin safarada tahriibta ah ee lagu tegaya yurub taasoo ay beddelkeeda la yimaadeen fikrado ganacsi dhalinyaradaasi waxaa ka mid ah wiil dhalinyara oo ku nool magaalada laascaanood kaasoo ganacsigiisa ka bilaabay meel hoose muddo kadibna uu ganacsigiisa ka miradhaliyey warbixintan waxaa noo soo diray cabdilkariim olol magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dhallinyaro badan ayaa waxay ka bilaabeen ganacsiga meelo aad u hoosaysa dhallinyaradaas ayaa qaarkooda fursadaha ganacsiga ay soo bilaabeen waxay noqotay mid ay noloshooda si weyn ugu maareeyaan cabdiraxmaan maxamuud ducaale waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku haysata xarumaha lagu iibiyo elektroniga waxa uu sheegay ka hor inta ganacsiga uusan bilaabin inay ahayd meel dhiirrashadeedu aad u wanaagsan tahay inuu ka soo bilaabay laamiga magaalada laascaanood iyo goobaheeda ayuu ku iibin jiray qaraha waxa uu ka sheekaynayaa mustaqbalka wanaagsan ee xagga ganacsiga iyo haatan heerka wanaagsan uu ka gaadhay isagoona ka sheekayn doona waayihiisa nolosha iyo qaabka uu ku bilaabay ganacsigaasi runtii anigu waxaan ahay nin ku haysta magaalada meherad ama meheradaha kamida mid ka mida magaalada oo electroniga sida haddaba aragtay ama aad u jeedid waayo badan baan soo marnay xaalado badan oo kala gegedisan maxay ahaato iyadoo markii hore aanu meel hoose ka soo bilownay hadba dhinac soo raacday hadba mar hadba mar alxamdulilah rabbilcaalamiin hadda meel fiican ayaanu maraynaa halkaana waxaad ka dheehan kartaa ama aad ka arki kartaa inuu ganacsigu uu soo korayo fursado badanna runtii magaalada ay ka bannaan yihiin oo dadku ay ka faa'iidaysan karaan ama ay ku dhiiran karaan cabdiraxmaan waxaad ii sheegtay tusaale ahaan oo kale inaad ganacsiga ku dhiiratay adoo nin dhallinyaro ah oo meel hoose ka soo bilowday xitaa aad ii sheegtay inaad qaraha iibin jirtay oo kale haatan aad haysatid meelaha ugu wanaagsan bal ka waran bilowga dhallinyaronimada iyo inaad ku dhiirato inaad shaqaysato halka dhallinyaro badan ay shaqala'aanta ka cabanayaan bismillahi raxmaan walal aad baad u mahadsan tahay horta runtii dee in la shaqaysta ama shaqadu wax hawlyar maaha waana hawlyarta runtii caqabado badan qaraha markaan ka bilaabayey ama aan in badan dhindhallinyara bilaacamal ahaa oo suuq iska jooga oo aan maxay ahaato wax ganacsiga aan haynin ama wax lacag aan haysanin boo jeebkaygu maran yahay runtii in badan bay niyaddeeda ku jirtay inaan shaqaysto oo aan maalinun meel ka muuqdo balse markii dambe hawsha qaraha iyo wixii la mida waan bilaabay waan ku dhiiraday waan bilaabay alxamdulilah rabbilcaalamiin waan waday waan kordhiyey ganacsi baan uga sii gudbay kale adugu akhiiran electronigaas baan uga sii gudbay alxamdulilah rabbilcaalamiin maasha allah maanta meel fiican baan marayaa sidoo kale waxaan leeyahay dhallinyarta dalkiinna aamina ka shaqaysta dalka waa laga shaqaysan karayaa fursado badan baa yaalla oo qofku uu ku dhiiran karo maxay ahaatoy qofku meel fiicanna uu ka gaari karo hadduu dhabaal adeego ama uu sii wadi karo mana aha ganacsigu ama in maxay ahaatoy meel sare laga bilaabo qofku meel hoose ayuu ka bilaabi karaa lacag yaroo kooban oo aan badnayn ayuu ku bilaabi karaa qofku cabdiraxmaan waxaa jira had iyo jeer waxay ka hadlaan dhallinyaradu inay meelgelin helaan oo kale in ay dhaqaalo ay ku shaqaystaan helin oo kale waxyaabahaas oo kale adoo khibradaada la kaashanaya ka dhallinyar ahaan maxay kaga maarmi karayaan dhallinyaradu markay fikradaha la yimaadaan oo kale inay hirgeliyaan oo meel hoose ka bilaabaan haa waa saas weeya fikraday hayaan inuu qofku bilaabo isagaan la maalgelin qudhiisu inuu wax isku dayo walow kaana haba yaraatee meel hoose uu ka bilaabi karaa meel hoose uu ka bilaabi karaa wuuna ku dhiiran karaa hadduu u sabro insha allahu tacaala uu sabir badan iyo wakhti badan siiyo laakiin waxaa ka muhiimsan hadduu qofku maaragtay aan uga baqsho go'aan uu keeno oo go'aan la yimaado si uu wuxuu hayo markaa ugu sii bilaabo aanu u dibdhigan inuu wax weyn helo ama wax buuran oo kale uu intiisaa ku bilaabi karo ayaan ku baraarujinaya
waxyaabahaad leedahay kow iyo labo waa looga baahan yahay dhallinyarada maadaama dhibaatooyin badan ay dhallinyarada iska haystaan talooyinka ugu muhiimsan aad u soo jeedin lahayd cabdiraxmaanow maxaa ka mid a inay maxay ahaato ninka dhallinyarta ahaa uu cid nin la mida ama walaalkii ama inaadeerkii ama saaxiibkiisa intuu wax weydiisan lahaa inuu isku dayo inuu shaqaysan karo runtii wuuna shaqaysan karaa u shaqaysan karaa marka waxaan ku baraarujinayaa dhallinyarta walaalahay ah oo ay la midka ah oo aan asxaabta nahay inta aan shaqaysan inta shaqaysatay waa shaqaysataa oo waa isku dayday oo go'aankaa dhiiriinimadale way qaadatay laakiin inta aan shaqaysan waxaan ku baraarujinayaa inay shaqaystaan oo weliba hadday doonaan ganacsiga meel hoose ay ka bilaabaan meel hoose ay ka bilaabaan oo isku dayo meesha hoose inuu ka bilaabo oo usan ka hawoonin inuu meel hoose ka bilaabo si aan u odhan dee dadku way la yaabayaan haddii la arko ninkii hebel oo meel hoose fadhiya oo uu galo insha allah wuu faa'iidaya hadduu ilaahay subxaana wa tacaala uu tala saarto ganacsiguna maal wax barakaysan weeyaan oo wax runtii aad iyo aad u barakaysan cabdikariin nolol v o w magaalada laascanood bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
haatana dhegaystayaal ayn mar kale dibu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana ay wada dhegaysanno heestan ay qaadayso fanaanada safiya tusmo
intaasna dhegeystayaal waxaanu ugu dilbaahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
One man.